alxamdu لlh رb العaalمين والصlaaةu والsلام عlى أشرف الأنbiyاء والمرسلين وbعd وهy لma tma fain lam yuجadi تacalq أw kana maعنى fاbtadi fataamu falka fi وlfظa famnacan إlaa ru'uusa اlأyi jawiz falxasan وغayr ma tma qabiix walahu alwqf mdra wayabda qablah walaysa fi lqur'aani min waqfin wajab walaa xaraamin gayra maa lahu sabab wacrif limaqtuucin wamawsuulin wataa fii musxafi alimaami fiima qad ataa faqtac bicashri kalimaatin alla macmalja-in walaa ilaaha ila watacbuduu yaasiinataani huuda lah yushrik tushrik yadkulan tacluu calaa allaa yaquulu laa aquulu inama biracdi wاlmaftuuxa silwa cama nuhuqtacuu mima biruumin wاnisa qulfu lmunaafiqiina aman asasa fusilat الnisaa wadibxin xayثuma waallam ilmaftuuxu kasru inama lancaama wاlmaftuuxa yadcuuna maca wاlkhulfu lanfali wاnaxli waqaca wkulama sa'ltumuuhu waاktulif raduu kadaa qul bi'sa maa walwasla sif khalaftumuunii washtarow fii maqطaca waxii afadtum ijtahad yablu maca waqafkii baynu soo hayn alwaqf walibtidaa halka la isku taagaya halka laga bilaabayo markaa saddex buu kusoo sheegay meelaha waqafku u banaanaan karo tam kafi xasan saddexdii buu dabeedna kala sheegayaa saddexdaa wixii aan hayna dee la isku taagaana qabiix buu ku tilmaami doonaa markaa kuwa jaa-iskiina waa saddexdan ka kayru jaa-iskiina waa qabiix waxau yihi haddaba wahiya intaasaad u fiirsan doontaa labadan bayda soo horeeya wahiya waqawqaaftii limaa tama bay usugnaatay shaygu macnihiisu dhammaystirmay fain lam yuujad haddii aan la helin tacalluqun tacalluq haddii aan la helin oo aanay wax hadalka hore iyo hadalka dambe isku xidhnayn aw amase kaana macnan tacalluqii waa xagga macnaha uun laakiin lafdigii waa ku kala go-an yahay wixii hore iyo wixii dambe fabtadii iska bilaaba waxaa kasii dambeeya falka fataamu falkaafi baa la kala idhacdaa falawalu attaam wathani alkafi wa lafdan in kaana haddii uu yahay altacalluqu lafda isku xidhnaantii xagga lafdiga haddii ay tahay famnacan diid waqafki waa isku taagi ilaa ru'uusa alaay aayadaha madaxooda waad isku taagi kartaa tacalluq lafdigiibaha jiro jawiz isaga baneedha waqafki falxasan fa huwa alxasan wey saddexdii saasuu ukala sheegay attaam alkafi alxasan waxa uu ku leeyahay horta midhka dee mudan inaad ogaato inuu jiro weeye tacalluq macnawiya iyo tacalluq lafdiya oo hadalkii hore iyo hadalkii dambe marna lafdan ma wa macnan bay iskaga xidhan yihin marna macnan bay iskaga xidhan yihin oo lafdan bay u kala go-an yihin marna lafdan wa macnan way u kala go-an yihin waa saddex xaalo xagga macnaha iyo xagga lafdiga midnaba iskagama xidhna waa kow ama xagga macnaha ayay iskaga xidhan yihiine xagga lafdi ahaan bay u kala go-an yihin waa laba ama lafdan wa macnanba way iskaga xidhan yihin waa saddex saddexdan unbay saddexda waqafba la socdaa hadalka hore iyo ka dambe hadday lafdan wa macnan u kala go-an yihiin waad isku taagi kartaa kaa hore halkaad isku taagtay wixii kasii dambeeyana waad ka bilaabi waqafkaa hore ad istaagtayna maxaa la idhaahdaa attaam baa la idhaha marka tusaalihiisa aynu raacin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aayadda qaybta hore iyo qaybtan dambe dee lafdan wa macna way u kala go-anyihin xaggii macno ahaanta intaa hore ammaantii ilaahay bay soo ahay intan dambena waa duco de waa ka xadiidkuba markaa tilmaamaya haadaa marka intan dambe ihdina siraada almustaqiim oo akriyo ayuu dabeetana leeyahay hada baynii wa bayna cabdii intaa horena ammaan bay markan la leeyahay tacalluq macnaha baa jiro garad laakin tacalluqa lafdigiina waa xagga icraabka sifa iyo mawsuuf mubtada iyo khabar mustatna iyo mustatnaa minhu haddii xagga macnaha ay iskaga xidhan yihiin oo tacalluqaas uu jiro macnaha ahi laakiin lafdi ahaan ay u kala go-an yihiin iyadana waqafka las kaa hore horta tam bu ahaa kii markaa waxaynu sawiraynaa isaguna ahaa kaafiga wuu ka wada socdaa kalaamkii xagga macnanimo laakiin lafdigu ku kala go-an yihin sida maala alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin alraxmani اraxiim maliki ywm اddiin xaggii waa ku waxaa jira in tacaluqii macnaha dee wuu jira laakiin waxa uu ku kala go-an yahay baa la odhan karaa adigu kaa waxaa kadambaab u misaalin doonaaye tacaluq baa jira kaa lafdiga ah oo maala sifa ayay yihiin intan oo dhami alraxman araxiim maliki ywm اddiin waa sifo dhammaantood marka lafdan wa macna way iskaga xidhayin xasan baa la ydha tusaalahaa bay noogu daabo xasan baa lagu magacaabaya markaana isaguna wuu banaan yahay bui xasankaas haddii ag wixii hore iyo wixii dambe ay lafdan wa macnan iskaga xidhan yihiin laakin ra'sa alaaya uu yahay meesha la isku taagayo dee sunnaha ay kusoo aroortay inuu nebigu aayadda isku taagi jiray waqafkaana markaa waxa la yidhahda xasan wixii ka dambeeyay un baad bilaabaysa haddii haddaba ay iskaga xidhan yihiin maal xagga macnanimo lafdigiina ay ku kala go-an yihiin iyadana waxaa la odhanayaa kolkaana waa kafi weeye kafi kafio waa tacaluq macnawiyaa jira dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin aladiina yu'minuuna bilgaybi wayuqiimuuna asalaata wamima razaqnaahum yunfiquun tacaluq macnawi u jiraanoo dee sifooyinkaa mu'miniinta ayay aayaadku ka wada warramayaan laakiin xagga icraab ahaan way ku kala googo-an yihin markaa kaafi baa la ydhaa kaana meeshii waxaad ka qaadatay waqafku markuu taam noqonayo lafdan oo macnan bay u kala go-an yihin wixii horeya waxa dambe marka kaafi lagu magacaabayo macnan bay u wada socdaan laakiin lafdan bay ku kala go-an yihiin marka xasan la odhanayo lafdan wa macnan way isugu xidhan yihiin laakiin aayad baa la isku taagaya marka qabiix lagu magacaabayo lafdan wa macnan bay isugu xidhan yihiin aayadna maaha halka la isku taagaya oo ra'sa al aayana maaha markaana waa qabiix kolkaasaa dabeetana waxa idhi wahiya limaa tama waxay usugnaadeen saddexda waqaf shayga taam noqday oo waxaan taam ahayn dee waa qabiixun fain lam yuujad tacaluqun tacaluqba ma jiraba oo ka dambe iyo ka hore wax tacaluqa ma leh xagga macnaha iyo xagga lafdiga midnaba tusaalayaashoodii waad qaadatay maliyaaka nastaciin oo la isku taagoo kale iska soo qadimo waxaad tidhaahdaa fain lam yuujad tacaluqun laa lafdan walaa macnan haddaan wax tacaluqi jirin bal u fiirso fataamu baa la idhaha jawaabtii wataa aw amase kaana tacaluqu macna tacaluqi waa xagga macnaha oo macnaa way iskaga xidhayin lafdigii laakiin way ku kala go-an yihin falkaafi baa la yidhaha markaana labada jeerbana faabtadi bilaabo ma fahamtay walaalkay labada jeerba iska bilaababa guud oo markaad tidhaa fain lam yuujad tacaluqun tacaluqba haddaanu jirin falfataamu amase kaana macnan buu tacaliqi noqday falkaafi labada jeerbana fabtadi maa bacdahu waxaa ka dambeeya bilaabo ka gudub wa lafdan in kaana tacaluqu lafdan haddaba hadday lafdan iskaga xidhan yihin waad iska fahamtay hadday lafdan iskaga xidhan yihiin macnana inay iskaga xidhan yihin miyay ku kala go'i karaa iyadoo lafdigii uu isku xidhan yahay suuroobi mayso inuu macnihii kala go-an ille macnaha waxaa kutusinaya lafdiga marka iyadoo alfaadii ay isku xidhan tahay macnihiina horey baad kasii fahamtay inuu isku xidhan yahay wain kaana tacaluqu lafdan famnac an diid waqafki ilaa ru'uusa alaayi oo la isku taaga mooyaane jawiz banee dhahaba falxasanu fa huwa alxasanu weeye waa kaa tacaluq lafdiyaa jira faasila iyo aayad horiskeedna waad isku taagtay waa la saamaxo sunnaday ku soo aroortay taasi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan raxiimi ma ku xidhanta mise kuma xidhna tacalluq lafdi ma ka dhexeeya de ha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allihii alraxmaan araxiim ilaahi maaliki yawm ddiin waa nactiiyo mancuud bay isu yihin sifaiyo mawsuuftee ma kala hadhaan isku xidhaya daba waxaa lagu saamaxayaa oo xasanna loogu magacaabay de waa aayad madaxeeda leeyi oo dee sunnahana waa ku sugnaatay fal xasan baana la yidhaha marka qabiixiina dee wuu kuusoo wadaa marka meelaha faraha badana laga helo waqafkaa taamka ah had iyo jeer waa aayaadka marka ay dhammaadaan waana laga yaabaa intaan la gaadhinba aayadda in waqafkan taamkaa la helo wajacaluu acizata ahliha adilla wakadalika yafcaluun marka acizata ahliha adilla buu waqafkii taamkaa joogaa wakadalika yafcaluunna waa kalaamkii ilaahay oo xikaayo aan ahayn oonu ka warramayn gabadhaa hadalkeedi hadalkeedii wuxuu ku joogaa acizata ahliha adilla sidaa darteed waxa uu waqafkii taamkaa la helay intaan la gaadhin akhirkii aayaddaba aayad dhexdeed baa la helay aayaddu markay dhammaatee ta kale ay bilaabmaysa mararka qaarkood baa laga yaabaa waqafkii taamka ahaa in la helo wa inakum latamuruuna calayhim musbixiina wabillayl markaa wabileyl xagee raacsanta wabileyli aayadda kalea ka bilaabmaysa markaa waqafka taamki wabileyli uu ku joogaa maxaa yeelay dee qawmu luud baa laga warramayey oo la yidhi wainakum latamuruuna calayhim musbixiina subaxdii waa maraysaa wabileyli habeenkiina waa maraysa calayha yattaki'uuna wazukrufa zukrufa waa kasii dambaysa aayadda wa mithaalu lxasan alxamdu lilah iyadoo la isku taago weye oo dee waa isku xidhayn bal intaa haddaba ka gudub waxaynu macnaha ugu celcelinaynaa si aada labada u fahamta rubuc bay naga qaadatay wakayru maa tama wixii aan dhammaystirmin qabiixun weeye walahu waxa usugnaaday kii akriyaya alwaqfu inuu isku taago kaa qabiixa mudarar isaga oo dhiban wayabda-u qablahu waxa kasoo horeeyana waa ka bilaabaya shayga ka horeeya walaysa fi lqur'aani qur'aanka kuma jiro min waqfin wajaba waqaf waajibi walaa xaraami waqaf xaraamihina ma jiro hayra maa lahu sabab waxaan sabab lahayn laakiin ka xaraam noqda ama waajib noqda sabab baa waajib ka dhiga ama sabab baa xaraantinimeeya ee asaalatan uma aha xaraam iyo waajib waxa uu ku yihi de haddii mid macnihii iyo lafdigii oo meeshii wax tamaamay haddaan oolin oo hadalkiiba isku xidhan yahay tacalluqba jiro tacalluq lafdan wa macnana baa jira dee qabiix weeye isku taagidda la isku taagaa qofkana marun bay u banaan tahay oo marka naqasku qabto wuu isku taagi karaa meel kasta laakiin waxaa laga maarmaana inuu halka hore kasoo bilaabo alxamdu lilahi intaanu gaadhin hadduu naqasku qabto dee wuu isku taagi karaa mudaaf iyo mudaaf ileyhiga laakiin halka oo horeysa ha kasoo qabto halkuu kasoo qabanayaana meel wanaagsan iyada qudhigeedu waa inay noqoto ka bilaabayo meelaha markaas si qabiixa ah waxaa kamid a wixii ihaam muujinaya isaga qudhiisa qabiixa sii kala qabiixsa marka meelaha had iyo jeer macnihii loo jeeday waxaan ahayn muujinaya hadduu isku taagana waa qabiix waa aqbax wey laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ayuu isku taagay eeg weli wixii ay yidhaahdeen ba muu gaadhinba moogta dee in allaha faqiirun baa dambaysa wa qalat alyahuudu wannasaara intaasuu isku taagay naxnu abnaau llahi ayaa soo baxaysa markaa ay kasii aqbaxsantahay kuwa kale markaa mar walba qabiixa wixii ka horeeya ayuu kasoo bilaabaya kolka uu mudar ahaan isagoo dee fi xaalati ibdiraar waqaf ibdiraariya kolkuu istaago meesha ku munaasibsane kusoo dhaw ha kasoo bilaabo idan dhirka cabdi waxa weeye qofku markuu tafsiirka si wanaagsan u garanayo ayuu awqaaftan aada u tixgeli karaya ila waxay ku xidhan tahay awqaaftii macaani taabica limacaani alqur'aan ayay raacaysa marka haddaanu qofkii dee macnihii garanay in allaha faqiirun qaalat ilyahuudu wanasaara naxnu abnaa llahi waaxibaau macnaheeda haddaan u garanayn de waa inuu dee eegto un waxyaabaha ku qorqoran mooyaane macnihii aada ula shaqayn kari maayo qur-aanka kariimkaa waqaf waajibiya mid xaraamihi kuma jira buu ku yihi waa uu qofku ku dambaabayay marka la eego asalnimo lianna alwaqfa waalwasl laa yadullaani calaa macnan yakhtallu bitarkihima xataa yakhtalla bitarkihima laakiin wuu jiraa waqaf sabab la waajiba iyo waqaf sabab la xaaraantinimooba labadaba way jiraan hayra maa lahu sabab markaa meesh me wuxuu doonaya inuu kuu faa'ideeyo hadii lagu idhahdo waqafkaasi waa laazim sabab baa keenta hadii lagu idhahdo waqafkaasi waa xaraam ama waa qabiix ama waa mamnuuc sabab baa keentay uga jeeda waa taas sida kuyaalaha aynu markaa soo marayno o kale fain kaana lahu sababun yasdaci calaa taxriimihi kaan qasada alwaqf wuxuu isku taagay wamaa min ilaah ama inii kafart dee kuyaalahaas oo dham waa waa xalaatinimaobaya marka bab lmaqtuuci wlmawsuul wacrif ogow almaqtuuca kii maqtuuc ah iyo wlmawsuula isagana ogow warif wacrif limaqtuucin wa mawsuulin dheh kii maqtuuca ahaa iyo mawsuulkii labadaba ogow iyo wataa-in ta ogow kuwaasoo fii musxaf alimaam cuثmaan ibnu cafaan musxafkii uu qoray ku sugan fii ma qad ataa rasmuhu fiih kaasoo fii ma kitaabkii ku sugan ama rasmigii ku sugan qad ataa yimi fi lmisxaf misxafka rasmiga kusoo arooray ee saddexdan qaybood ka kooban ta'da mawsuulka maqtuuca bal ogowa baro baabkan kolley waa de intan dambe waa inaha ugu yar rakiigsan kitaabka oo dee qofka xaafidka ah unbuu ugu talagalay ee tajwiidkiina yaqaana ishaaraad inuu siiyo oo dabeedna la qabsado un ishaaraadkaas un markaa intood warqad iyo qaadato baad had iyo jeer markaynu kelmad sheegno intood kelmadda qorato ayaa dabeed aayadda mithaalkeedaana ku hor qori haddii aana dee caajisin hadaad caajistayna goordhowmaad soo yar laqbayn kari waaye marka suurad hablaaye mathal kalagoo marka uu ku dhahdo can iyo ma intood can iyo maa dhigato ayaa dabeedna suuradda fii suurati huod aayata kada ayaad ku hor qoranaysa ayaad goordhow dee u arki karta wix marlayna dee qoraalka waataynu kasoo hadalnay inuu yahay qadiya darur qadiya daruuriya liaalib an yakuna khatuhu jayida wa an takuna cindahu surca fi lkhat bixaysu yastatiicu an yaktuba kalimaat ashaykh aw min almuxaadara mulaxadaadka muhiimka markaa waxaan kuu sheegayaa buu ku uhi maqduuca iyo mawsuulka iyo taa'aadka ku jira masxafkii imaamka ee cuhmaan ibnu cafaan fii ma ataa rasmu ka rasmigiisu waxyaabaha kusoo arooray markaa misxafkana waa iska jinsiyo kuu haystay kuu maka u diray kuu shaam u diray kii kuufa kii basra iyo intaba habakan dee wax loo qoraa kala duwan markaa kani waa mid tawqiifiyo dee asxaabtuna ay sugeen oo saxeixiisa iska leh in la tixgeliyana ay u bilaabay haddaba faqtac kala goob uu ku yihi bicashri kalimaatin toban kelmadood an laa an iyo laa kala goob waxaa imika la kala goynayaad raqam kow ku dhiganaysa waa an laa oo ha isku darin oo alif iyo laam laa oo shidan lama dhigayo laakiin an iyo laa baa la dhigaya kolkaa kelimaadka tobanka ah ee aada hoos gelinayso ee aada u banaynayso safxadda qaybaha dambe aada hoos usii qoraysaa waxa weeyaan kuwan soo socda maca malja-in waa markay la joogto aayadda ah fi suurati tawba anlaa malja'a min allah anlaa malja markaa kol hadday halkaa ku jirto fi suura fi suurati tawba waad kala goynaysa walaa ilaaha ilaa bu laa ilaaha ilaa hu oo iyaduna suuratu huod ku jirta macnaha sharda ayaad qoraysaa xariiq dabeetana waxaad qoraysaa laa ilaaha ilaa huwa bisuurati huod ayaad ka hor qoraysaa markaasay ku idaax noqo noqonaysaa midaad fahma wa tacbuduu yaasiina suuratu yaasiin tacbuduude allaada la socoto kala goor anlaa tacbudu shayطaan kala go iyadana la iskuma idqaame oo looma qoro alif iyo laa laamku shidan yahay looma qoro ee waxaa loo qoraa alif nuun iyo laa allaaqana tacbuduu yaasiina buu iska yidhi moogta haanii huuda huudkeeda labaad isagana ku dar anlaa tacbuduu ila allah laba meelood baa huud ku jire bal la soco waa ka labaad buu ku yihi laa yushrik iyaduna anlaa yushrikna biاllahi shay-a waa fi suurati lmumtaxina bal intuu iska yidheen laa yushrikna unbuu iska yidhi laa yushrikna marka waa ila garo anlaa yushrikna biاllahi shay-a fi suurati lmumtaxina tobankii buu wadaagu aniyo laa la kala jirayay tushrik buu iska yidhi tushrik intaasuu ku dhaafay xataa suuraddeeda tan muu sheegin waxay ku sugan tahay waxa weeye horta anlaa tushrik bi shay-a fi lxaj waa suuratu xaj bay iyadana ku jirta anlaa tushrik bi shay-a fi lxaj yadkulna buu iska yidhi yadkulna anlaa ya yadkulan a yadkulan anlaa yadkulanaha alyawma calaykum miskiin fi suurati nuun waxa u yihi haddana tacluu calaa intaasunbu ku dhaafay halkaa ka gara weeye adugu halkay ku jirtaa taas anlaa tacluu cala allah fi dukhaan waliba waxa weeye aayadda sagaal iyo toban waka anlaa yaquluu cala allahi ila alxaq iyo laa aqulu anlaa aqulu cala allahi ila alxaq labaduba waa fi lacraaq anlaa yaqulu cala allahi ila alxaq iyo laa aqulu taaw iyadana ku ishaaraya anlaa aqula cala allahi ila alxaq suurat lacraaf ta hore waxa weeye aayadda boqol iyo lixdan iyo sagaalta labaadna boqol iyo shan tobankii halkaasay ku dhammaaday la kala goynaya an iyo laa waa maqtuuci intaa wixii ka soo hadhay waa mawsuul wamaa cada alcasharati mawsuul wey anlaa tacbuduu ila allaha inanii lakum anlaa yarjicu ilayhim qawla anlaa taziru waasiratun wisra ukraa waxyaalahaas waa mawsuula la soco wuu ka gudbay haddaba raqam labaad qoro innamaa waa in maa dhe in maa wuu yar shiday shicirka dartii in maa in iyo maa baa la kala jaraya oo biracdi ku sugan iyaguna waima nuriyannaka bacda aladii naciduhum intaa wixii ka soo hadhay waa mawsuul in ma in ma haddaad aragto oo aan kelmaddaa suuratu racad ku suganayn oo akrinay ahayn waa la ysku idqaamaya maa shidan iyo alif ka horrayn baa hamse ka horrayn baa la qoraya waa midhkaasoo quray ogow sidaad intaa wixii ka soo hadhay isagu waxau noqonayaa mawsuul waxaa kaloo mawsuuluu ku sheegay walmaftuuxa sil buu ku yuli xabaha qoranka ah walmaftuuxa sil mid kasta oo hamsihiisu maftuux yahay isaga wada xidhiidhi oo dee maxaa la odhanayaa kolkaa ama amaa oo dhani waa wada mawsuul hamza miim mushaddada alif ku taagan yihi un baa la dhigaya ama ishtamalat calayhi arxaamu lunfayayn hore uga sii soco waqtacuu kala gooya can maanahuu kala gooya iyaduna waa midh kale uu kugu soo kordhiyo raqab baad u qoranaysa can iyo ma waa la kala goynayaa halkee bay ku jiraan fi lacraaf camaanuhu oo markaa waxa weeyaan aayadda boqol iyo lix iyo lix wixii ka soo hadhay camaanuhuwi waa wada mawsuul ama yaqul camaan hu wixii ka soo hadhay waa mawsuul عما يقولون عما يشركون عما يتساءلون عما قليل موصول قوضة له اقضعوا كالقوية من ما من إيما كالقوية بالروم والنساء سورة الروم سورة النساء كسوغا والرقم كلا ثلاث كسي واسقرات وحي مر والبا اقضعوها كالقوينت ومبا القرانيس روم هي سورة النساء marka mima malakat aymanukum oo suuratu nisa ku jira iyo suuratu rum labadaa meelood waxa uu ihi khulfu lmunaafiqiina tabata isaguna waa sugnaaday suuratu lmunaafiquunka ku jira khilaaf baa isaga ayaa kusii abuula oo waa laysku khilaafay وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت aimada qaarkood masaaxiifta qaarkood waa xidhiidhiyaan qaarkoodna waa kala gooyaan khulful munaafiqiina sabata leh raqam kalaad usii gudubtay aman asasa iqdacuu kala gooya aman asasa am iyo man kala jara aman asasa bunyaanah oo bitawbi kusugan bitawbati ku sugan wafusilad ku sugan wanisa ku sugan wa dibxin ku sugan dibxintaasina waa suuratu hee asaafaat wafadaynaahu bidibxin cadiim am iyo man waa la kala jaraya marka ay fi tawba tahay sida aman asas oo kale markay fi suurati fusila tahay markay fi suurati nisa tahay markay fi suurati asaafaat ku sugantay kaa suuratu su isagaaba kuu sheegay tooba ku suganoo aman asasa wey bunyaano raqam keliyun baad u wada qoranaysaa waa am iyo man ilaa waxaa la kala goynaya kan ku sugan fusilatna aman ya'ti aamina kan ku sugan suuratu nisana aman yakunu calayhim wakiila kan saafaad ku suganna aman khalaqnaa waa dibxin fadaynaahu bidibxin cadiim suuraddiiba dibxi buu bixiyey waaya waaya waxa u ihi xaytu maa kala gooya iyadana xaytu ma oo halkay ku sugantahay suuratu lbaqara laba meelood wa xaytumaa kuntum fawalluu wujuhakum shidra fii mawdicay lbaqara waqdacuu kala gooya dheh an lam an lam almaftuux ee maftuuxa ahaa an iyo lam ayaa la kala jaraya waqdacu an lam almaftuux xamsatu xaysu waqaca meel kastuu dhaco dalika an lam yakun rabuk ayaxsabu an lam yarahu axad kaasina waa raqam kale kasii gudub kasru inamaa waxa uu markaa ujeedaa kan dambena iqdacuu gooya ina almaksuura innada markaa hoos dhaban oo dee inama ah manaa anama ma aha laakin waa inama inna iyo ma la yskuma daraya waa la kala jaraya goorma marka ay ku sugan yihiin fi lancaam suuratu ancaam inamaa tuucatuuna la'aat waa inamaa oo markaa innadu ay maksuur tahay wixii ka soo hadhay laakiin ka ancaam ku sugan wixii ka soo hadhay inamaa sanacuu kaydu saaxib inamaa tuucatuuna lawaaqic waa mawsuul walmaftuuxa ka maftuuxa isagana kala gooya an iyo ma mar haddii hamsadu ay maftuux tahay wa huwa yadcuuna waa lafdigaa yadcuuna ama oo cinda yadcuuna buu yahay macan oo laba meelood ah yadcuuna oo laba meelood iyaduna waxa ay ku jirtaa kulamaa ulqiya fiiha fawjun suurat lmulk intaa wixii ka soo hadhay isagu waa mawsuul wakadaa sida oo kale waxa ah wakadaa sidoo kale waxaa dheh qul bi'samaa bi'samaa baa isaguna sidoo kale ah marka bi'samaagan uu sheegayaa waa la isku khilaafay isagana in la qadcinayo iyo in la waslinayo waa suurat lbaqara ayuu ku jiraa suurat lbaqara bi'sa maa ya'murukum bihi iimaanukum isaguna suurat lbaqara wey oo waa kaa uu ku leeyahay qul kada qul bi'sa maa masaa'ilka la isku khilaafay dheh labada qowlba way jiraan walwasla xidhiidhkii sif sifee oo fii khalaftumuuni ku jira washtarow ku jira labadaaba waa bi'sa iyo maa ayuu ka hadlayaa maanta taa horena uu ku saabsanaa warkiisa suuratulacraafka ku jira bi'sa maa khalaftumuuni suuratulbaqaraka ku jira bi'sa maa bi'sa ma ishtarow bihi anfusahu labadaa iyaga xidhiidhkiisa sheeg wixii ka soo hadhayna waa maqtuuc waxa uu ihi haddaba fii maa u iqdacan goobuul fii maa uuxiya iyo afadtum ishtahad iyo bluu oo macan laba meelooda intaaba kala goob intanuu isku daba taxay waxa weeye fii iyo maa ayaa markaa la kala goynaya oo fii baa laga jaraya can maa markaa fii maa sidaasaa loo kala qoraya dhowrkan meelooda soo socdana way wa way ku jirtaa raqam bay ku ahayd markaa fiimaada inta ka hoos ka hooseysana dee dhaash dhaash inta usamayso maad aayad kuhoos ku hoos qoraysa marka ta u horraysa waa uuxiya buu kugu tilmaamay qul laa ajidu fi ma uuxiya ilaya muxadama fi lancaam fi lancaam midka labaad uu ku leeyahay afadtumna lamasakum fi ma afadtum fiih waa suuratu nuur kan saddexaada ishtahad baa ku jirta uu ku leeyahayna fii ma ishtahat anfusuhum waa fi lambiyaa isaguna suuratu lambiyaa buu ku jiraa kan uu ku leeyahay yablu oo laba meelooda waxa weeyaan liyabluwakum fi ma aataakum liyabluwakum fi ma aataakum bilmaa-idati waalancaam macankiisa noocaas laba meelood buu ku jiraa waa suuratu lmaa-ida iyo suuratu lancaam marka lafdigaasi fii iyo maa waa iqdacan iqdacan kala goo fii can maa ka goo fi ma uxiya fi ma afadtum fi ma ishtahad fi ma aataakum intaba wa fi wa sidoo kale wa fi thani facalna facalna keeda labaad fi ma facalna fi anfusihina min macruuf laba meelood weeyaane meesha dambe wey suurat lbaqara wey suuraduna oo haani facalna marka uu kuleeyahay laba meelood baa ku jira ta dambe la ogow ta hore waa xidhiidhsanta fii ma way isku jirtaa laakiin taa dambe ayaa maqtuucaas maqtuuciibu weli maka wadaa waqacat roomin kilaa tanziil shucaraa kuwana way ku jiraan kuwa fiida iyo maada la kala goynayo waqta can kala go fii can maa ka go oo fiidaa waqacad ku jirta wa fii roomin ku jirta wa fi tanziil wa fi shucaraa intaba baan kuu soo qabto marka ta ku jirta suuratu waqacat waxa weeyaan nunshi'akum fi ma laa taclamuun ta ku sugan suuratu roomna fi ma rasaqnaakum waaya kilaa tanziil tanziilkani waa suuratu zumar iyadana kilaa markan uu kuleeyahy waa laba labadii qoro midda hore waxa weeye fii ma hum fiihi yakhtalifuun fii ma hum fiihi yakhtalifuun midka labaadna fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun ayar kala duwan yihin markaa ka hore aayaddiisu waa aayadda saddexaad ka dambena waa aayadda lix iyo afartanaad kilaa tanziil buu ku ishaaray labadaa markanuu ku leeyahay shucaraana waa qawluhu tacaala atutrakuuna fi ma haahunaa aaminiin fi ma haahunaa bal aayaadkana intaan kuu sheegi kara waan ku dhex waday boqol iyo lix iyo afartan weeye ka shucaraa aayadda shucaraa iyo aayaddeeda qoran halkaa koob iyo toban buu kuu sheegay koob iyo tobankan waxaa la isku waafaqsan yahay in la kala jaro inkastoo ka u dambeeya uu ku leeyahy waa la isku khilaafsan yahay wa hayra dii koob iyo tobankan wixii aan ahayn silan xidhiidhi maxaa la xidhiidhinaya fi iyo ma fi ma ayaa la xidhiidhinayaa koob iyo tobankan wixii aan ahayn wasir xidhiidhi fa aynamaa lafdigaa aynamaa ah xidhiidhi oo oo ku jirta markaa suuratu lbaqara waa raqan baad iyadana ka dhigan faaynamaa tuwalluu fahama wajhu llah aayadda boqol iyo shan iyo toban weey boqol iyo shan iyo toban waaxid waaxid khamsa sil xidhiidhi kaa isaga ka naxli suuratu naxlina waa la mid oo ka suuratu naxli ku jiraa aynamaa yuwajihhu laa ya'ti bikhayr tirada aayadduna waa lix iyo toddobaad labadaasi bilitifaaq way xidhiidhsantahay aynamaada hore u dhaaf wa mukhtalafun walikhtilaafu dheh ikhtilaafkii fi dullati walaxzaab waannisaa saddexdaa ku sugan wasifa waa la sifeeyey ikhtilaafka saddexdaa suuradood ku jira alfaadooda mid la tilmaamay oo la sheegay wey markaa ikhtilaafkani waa ayne iyo maa midda suuratu dulla ku jira ee uu kuu sheegayaa waa suuratu shucaraa aayadda labiyo sagaashan aynamaa kuntum tacbuduun aynamaa kuntum tacbuduun ka suuratu laxzaab ku jiraana aynamaa tuqifuu aayadda saddex iyo sagaashan aayadda saddex iyo sagaashan ka ku jira suuratu nisaana aynamaa takunuu yudrikkum lmawt isagana xagga aayaddiisu waa sideed iyo toddobaad sideed iyo toddobaad suuratu nisaa ahlu rasmi waxay sheegeen labadaba in aynamaa la isku daro iyo in la kala gooyo saddexdan wixii ka soo hadhay waa maqtuuc isagu xagga imika markii hore maqtuuca inoogu soo socday warku xagga xidhiidh buu imika badinaya wixii ka soo hadhayna waa kala go-an yahay buu imika isu rogi doonaa warkiisu wasil xidhiidhi fa in lam huuda huud in lamteeda oo markaa muxuu noqonayaa fain lam yastajiibuu lakum suuratu huud aayadda afar iyo toban fain lam yastajiibuu in iyo lam la yskuma darayo oo marka la ysku dara caynkay noqonaysa dee waa in hamse un la dhigo iyo iyo laabshida marka la kala gooyana mar walba nudqigu waa isku mida la soco ha ku khaldami laakiin waa rasmiga un qadiyadda laga hadlaya kolkaad qorayso in iyo waxaad qoraysaa la marka la kala faslinaya laakiin imika waa la xidhiidhinaya wasil fa in lam huuda huud in lamteeda taa uu ka baxayba raqab kalaa sii wadanaysa waxa uu yihi wasil xidhiidhi haddana mar kale tii un baad u qaadan an lan najcala an lan najmaca labadaana iyagana an iyo lan xidhiidhi an lan najcala waa suuratu markaa ku sugan kah aayadda sideed iyo afartan suurat lkuh kahf aayad tamaaniya arbaciin anlan najcala lakum mawcida tan uu ku leeyahay najmacana anlan najmaca cidaama fi suurati alqiyaama suuradaha iyaga iska gaagaaban haddaan raqamka aayadda lagu sheegina horaada soo saari karaysa labadaa an iyo lan ayaa la kala jaraya kasii soco raqab kale hoosta ku qoro kay iyo laa weeye maantana kuwa loo galay dabeedna waxaad usoo qaadan doontaa sil baad usoo qaadan wa sil xidhiidhi kay laa xidhiidhi kay laa taxzanuu kay laa ta'sow kay laa yaclama wa suuratu xaj iyo kay laa yakuuna calayka xaraj suurat laxzaab aan kugu celiyo waxa weeyaan waa sad afar meelood buu sheegay kay midda u horeysaa waxa ay ku jirtaa suuratu ali cimraan aayadda boqol iyo saddex iyo konton boqol iyo saddex iyo konton aayadduna waxa weeye uu kula xidhiidhi likay laa taxzanuu calaa maa faatakum waa kaa kule kay laa taxzanuu midhka labaadna waxa weeye likay laa ta'saw calaa maa faatakum waxa uu ku sugan yahay suurat alxadiid aayadda saddex iyo labaatan suurat alxadiid aayadda saddex iyo labaatan midhka afraadna likay laa yaclama min bacdi cilmin shaya likay laa yaclama min bacdi cilmin shay-a waa xaj taa uu kuleeyahay wey xaj xaj xaj oo qul uu ka soo qaatay waana aayadda shan aayadda shan waa xaj marka laga hadlayo qaarkoodna waa dhici kartaa inaan iswyar weydaaniyen laakiin waa ku dadaali middan kale uu kuleeyahay xarajna waa ishaara un unbuu iska soo qaatay waxa weeye likay laa yakuna calayka xaraj suurat laxzaab aayadda conton aaya khamsiin intaa wixii ka soo hadhay waxa uu noqon doonaa mid kala go-an baabkaa uu ka gudbay haddana wa qadcuhum dheh wa habata waxaa sugnaaday qadcuhum kala goyntoodii can iyo man la kala gooyo can man yashaa can man tawallaa waa labadaa eray aan kuusoo qabta meeshay ku jiraan marka wa habata qadcuhum can man kala goyntoodaa sugnaatay ka u horeeyaa waxa weeye fii qowlihi tacaala wayasrifuhu can man yashaa qoraalka dadajida inta aan jiijiidaya ka faaidayso ila waa fursade wayasrifuhu can man yashaa waa suurat nuur aayadda saddex iyo afartan midhka labaadna waxa weeyuu kuu sheegayaa can man tawallaa can dikrina can man tawallaa can dikrina waa suurat najm xagga aayaddana waa aaya talaata o arbaciin saddex iyo afartan saddex iyo afartan intaa wixii ka soo hadhay labadan meelood wixii ka soo hadhay waa mawsuul mawsuulkaa badan weeye macnaheedu wa qadcuhum sabata dheh kala goyntoodii way sugnaatay yawma hum la kala gooyay yawma hum ayaa la kala goynaya fii yawma hum oo markaa halkeeday ku jirtaa yawma hum baarizuun yawma hum baarizuun suuratu haafir haafir aayadda lix iyo toban aayadda lix iyo toban iyo wa yawma hum cala annaari yuftanuun yawma hum cala annaari yuftanuun suurat adhaariyaat suura adhaariyaat aayadda talaata cashar saddex iyo toban wixii ka soo hadhay labadaa meelood waa kala go-an yahay waxaan leeyahay cafwan waa xidhiidhsanyi waa mawsuul labadaa wixii ka soo hadhay labadan munaasabadda loo kala jarayna waa humtana marfuuc bilibtidaa sidaa darteed munaasib waxay noqotay in la kala jaro wa habata qadcuhum haddana waad sii gudubtay raqam kala qoro oo tiradaadii ka socda wasabata waxaa sugnaaday qadcuhum kala goyntoodii la kala gooyey laamuljarki iyo majruurkeedi waxa uu ku sugnaaday fii maali wa maali haada ma iyo laam maali in la yidhaahdo macnaha laamtii waxa ka dambeeya aan lagu darin ta u horeysa waxa weye fi qawlihi tacaala ma lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiira ma lihada alkitaabu iska qoro ma lihaada waa halka uu ku ishaaraya waa bilkahf alkahf aayadda sagaal iyo afartan suuratu lkahfi aayadda sagaal iyo afartan xataa haddaad aayadda qoraalkeeda ka gaadhsiin weydo suuradda iyo numbarkun ka gaadhsiin marka waad la soo bixi kartaa ma lihada alkitaab raqamkuna sagaal iyo afartan suuratu lkahfi midhka labaade uu ku leeyahay waladiina macnaha wuxuu iskaga ishaaray me haada baan leh ma lihaada alkitaab waa dhaafnay ka soco ma lihaada arasuuli baa iyana jirta ma lihaada arasuulina qoro suura alfurqaan haadaadaa markaa laba maali haadaadaa laba meelooda maali un baa la qoraya laamkii baan haadaada lagu daray markaa suuratu furqaan aayadda toddoba wey waladiina kolkan uu kuleeyahayna waxa uu ka soo gaabsanayaa fama liladiina kafaruu qibalaka muhطiciin fama liladiina kafaruu qibalaka muhطiciin hadda waa waladiinada maali fama liladiinadii wey famali oo li iyo aladiina baa la kala qoraya suurat lmacaarij aw sa'ala midkaa doonto qoro aayadda lix iyo soddon lix iyo soddon suuratu sa'la haaulaa'i markan uu leeyahayna fama lihaa'ulaa'i alqawmi laa yakaaduuna yafqahuun suuratu nisaa iyadan aayadda toddoba sideed iyo toddobaad sideed iyo toddobaad sideed iyo toddobaad suuratu nisaa oo haaulaa'i daduu ku ishaaraya intaa wixii aan ahayn sheekh allow waxaad iska tidhaahdaa waa mawsuul waa mawsuul waan ka soconnay wasil xidhiidhi buu yihi taxiina xidhiidhi fii musxaf ilimaami ku xidhiidhi waa wuhila waana lagu waana lagu gef xugmiyey wasil xidhiidhi taxiina xidhiidhi oo fi limaami fii musxaf ilimaam waa wuhila macnaheedu waxa weeye fanaadow walaa taxiina manaash oo suuratu saad ku jira cuhmaan ibnu cafaan kitaabkiisa qaarkood baa xidhiidhiyey laakiin qalad baa laga soo qaaday ee waa inay kala go-an tahay halka uu ku leeyahay waa la xidhiidhinayaana waa ta'da iyo xa'dee la soco walaata gooni baa loo dhigaya xiinna gooni baa loo dhigaya sida saxda ah laakiin khaladkaas qaarkood baa qoray oo laa intay qoreen ayay sidan imika matniga kugu qoran taxiinna ku xigsiiyeen a waaya wawhila waa kulita qaa'iluh wa qiila laana nusqooyinka qaarkood baa qoray bu maxaa kuu qoran markaa qiila laanu qoran wa qiila laa qaarkood baa sheegay bu wawazanuuhum wawazanuuhum iyaduna waxaa weeye oo la socda meelihii horaa loo soo qaadanayaaye wasil xidhiidhi dhahata wawasanuuhum wakaaluuhum xidhiidhi oo sidee baa dee loo xidhiidhin doonaa macnaha waxaan la qoraynin aliftii la xidhiidhi jirtay waa uu tafriiqa ka dambaynaysun baan la qorayn iminka wazanuuhum wazanuu kolka la ydhaha waawdani jamac bay tusinaysa markaa waxaa ahayd in alifu tafriiq lagu daba qoro marka alifu tafriiqa laga daayo macnaheedu waxa weeye in ay isku xidhiidhsan tahay wazanuuhum way isku jiraan kolkaa kaaluuhum wa ka kaaluuhum oo iyaduna isla dee suuraddanuna bilmutafifiin bay labadaba ku jiraan suuratu lmutafifiin marka wazanuu iyo kaaluu mar haddaan alifu tafriiq lagu daba qorin in la xidhiidhiya baa laga soo qaadaya ay yihiinba sil xidhiidhi kadaa sidoo kale buuri laa tafsil ha kala saarin ee xidhiidhi min alwahaawayaa xuruufaha waxa ka dambeeya gooniha uga jarin al haddaad aragto waxa ka dambeeya ha ka goyin haana waxa ka dambeeya ha ka jarin yaana waxa ka dambeeya ha ka jarin oo masal kalimaadkani waxay ku jiri karaan alkitaab iyo alrajul ina almuttaqiin dee inal gooni intood u qorto almuttaqiinana gooniha u qorin laakiin ku xisaabtan inay isku jiraan laa tafsiil ha kala saarin haa haa antum haaulaa ay isku jireena sidaa isugu daro isku xidhiidhi yaana iyaduna waa la mid yaa a yaa ayuha aladiina aamanuu ya aadam macnaheedu waxa weeye waqfiga marka la samaynayo ha isku taagin al ha ya dabeedna waxa ka dambeeya ha bilaabin ilan si kale iskuma darayaano dee waxaba ugu dambeeya yaada iyo haada alif baa ugu dambeeya alifna waxa ka dambeeya laguma xidhiidhiye macnaheedu waqafka ha isku taagin kuwaa hore waaya baabu taacaat marka halkan waxa uu ka sheegayaa taa-ooyinkii le waa kii wuxuu ka soo hadlayay maqtuuciiyo mawsuulkii iyo iyo taacaadkiibu ahaa taacaad kolkaa waxau ihi wazabara waa qoray cuhmaan ibnu cafaan raxmata zukruf zukruf raxmatudeedi bitaa'i buu u qoray wazabara aydan bitaa buu u qoray allatii fi lacraaf acraaf ku sugan wa ruumin wa huudin wa kafin intaaba raxmatuda ku jirta taa buu u qoray taa marka la yidhaahdo macnaheedu waa maxa waa majruura laa marbuuta xabad gaaban maaha raxmatu iminka siday u qorantay soo maarag sidaas oo kale u qoray wey mabsuuta laakiin ta gaaban umuu qorin zabarana bimacnaa kataba iska dheh wa kataba waa qoray cuhmaan zabara waa qoray raxmatu azukruf wa raxmat alacraaf wa ruumin wa huud wa kaaf bitaa buu wada qoray markaa suurat laba meelood weeye suuratu zukruf raxmatuda ku jirta suuratu alacraaf iyadana waa meel suuratu ruumna fandur ilaa aathaari raxmat illaah waa aayadda konton suuratu huud tan uu ku sheegayaana raxmat ullahi wabarakaatuh aayadda saddex iyo toddobaatan wey iyadana tan uu ku leeyahay kaafinna waa suuratu kaafa ya caynsaad oo ah macallimiinteenu siday ku sheegi jireen suuratu maryam ayay odhan jireen kaafaya markaa isagii un baaba yidhi kaaf suuratu kaaf kaafha ya caynsaad dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya dikru raxmati way dheer tahay marka albaqara buurta suuratu lbaqara ku jirta ulaaika yarjuuna raxmata rabbik ulaaika yarjuuna raxma macnaa lama odhanayo markaas waxa weeye raxmat taa dheer wey intaa wixii kasoo haday ha gaaban baa loo qoraa bala soco qaarkood oo isku khilaafeenna waa jiraan nicmatu wa zabara bitaa buu u qoray dheh zabaradii unbaad tidanaysaa maogta nicmatuhaa suuratu lbaqara nicmadeeda iyo wa wa halaathu naxli iyo wa ibraahima oo macan laba ah waxoo dhammina waa akhiraatun waa qeybta dambe iyo cuquudu thaaniya suuratu cuquudkeeda labaad hama aladi fiihi hama balaba waa kaasdhankaxe waxau ku yihi suuratu lbaqara nicmatuhaadeeda wazabara bitaa buu u qoray nicmatahaa suuratu lbaqara nicmatuhaadeeda wadkuruu nicmat allahi calaykum iyo suuratu naxli saddex ku jira halaatun naxlin oo weliba akhiraatunna u raacin waa saddex akhiraatun ahoo naxlu ay iska suuratu naxli ay iska leedahay wabinicmati illahi hum yakfuruun wayacrifuuna nicmat allah ويشكروا واشكروا نعمة الله واي وصدح وي مركا إبراهيم معا سورة إبراهيم نلبا كتيرة تانير بوقري يدنا وأخيرات مركا لسعو أخيرات تولت على لبضا سورة نحل ني إبراهيم ويوت على لبضا مركا لبضا سورة كتيرة إبراهيم إبراهيم مركا نكولية وسورة إبراهيم بدلوا نعمة الله كفرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أخيرات الله تعالى لماذا لا عقود الثاني بكل سورة عقود تيدا اللبعض أوفوا بالعقود تيبين كترته سورة المائدة سورة المائدة كيدا اللبعض وأنا كهم هم تنكو شيئا أنا الذي فيه هم وإرقى هميك وكسره اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم آه malaa wuu kus intaa wixii aan ahay malaa kusii badan doonaaye sidaasu markaa kuwaa wey meeshu dee waa waa fan waa fanu rasmi qofka dee kolley xaafidka ahbay maarata sii caawinaysaa wuxuu akriyi lahaa iyo qofka qur-aanka qoraya labada wallahu aclam